munaasabad ay ku qalin jabinayeen ku dhowaad konton arday oo dhammaystay waxbarashada dugsiga sare ayaa lagu qabtay degmada kurxeel ee gobolka galguduud munaasabadda oo si heer sarea loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb gala waalidiin macalimiin maamulka degmada iyo mas-uuliyiin ka socda galmudug iyo sidoo kale marti sharaf kale mas-uuliyiintii kala duwnaa ee kasoo qaybgala munaasabadda ayaa ku dhiirageliya ardada inay sii wataan tacliintooda waxa ayna ugu baaqeen inay ka shaqeeyaan horumarka deegaankooda sidoo kale waalidiinta iyo macalimiinta ayaa iyaguna lagu ammaanay kaalintii ay ka qaateen barbaarinta iyo waxbarashada caruurtooda hore wuxuu ahaa ischool community sidii la sheegay laakiin hadda waa iskuol public ah ka mid a iskuulaadka hoostaga wasaaradda waxbarashada caawa wuxuu soo saaray dafcaddii koowaad oo gaaraysa soddon iyo afar arday waxaan rabnaa inaan markhaati idinka dhigno oo aada markhaati ka ahaataan mas-uuliyaddii intii annaga naga saarnayd ka iskuul ahaan inaan gudanay oo bahda waxbarashada wasaaraddii mas-uuliyiintii kale ee dowladda galmudug oo wasiirku ugu horeeyo guddoomiyihii degmada bahda jaamacadaha waalidiinta dhammaan inay markhaati ka ahaadaan inaan mas-uuliyaddaas gudanay ardo aqoon ku hubaysan akhlaaq ku hubaysanna aan suuqa soo gelinay
iyo meesha aad ka soo jeedo labadaba waa la dhowraa ardada waxaan rabaa inaan kula dardaarmo juhdigii iyo waktigii iyo macalimiintiinna iyo maamulkiina inku soo bixiyeen oo bulshadan inku soo bixday mina dhalkoodiiyaa laynka rabaa waxaan idin leenahay waa soo dadaasheen wakti baa soo geliseen inaad waxbarataan waxaan rabaa inaan idinkula dardaarmo inaad sii laba jibaartaan dadaalkiinna meesha aada hadda joogtaanna waa bilow fiicane ilaa aada heerka ugu habboon ka gaartaan inaadnan ka caadisin marka waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis inaad noqotaan kuwa deegaankooda iyo dadkooda intaba anfaca ardada qalin bedelatay ilaahay guuleeyo kuwii kaalangalo ilaahay ka dhigo dhammaantiin waxaan leeyahay wakti iyo war wixii la sheegi lahaa waa la sheegay caawana waa xaflad iyo baraaro iyo barwaaqo